maalinta caalamiga ah ee haweenka waxaa looga dabaaldegaa adduunka sideeda maarso sanad kasta meelo kala duwan oo adduunka ah ayaa diirada dabaaldegyadu waxa ay kala yihiin dabaaldega guud ee ixtiraamka qadarinta iyo jacaylka haweenka ilaa dabaaldegyada loogu talagalay haweenka guulaha dhaqaale siyaasadeed iyo bulsho u hirgeliyey habeenku waxay taagan yihiin safka hore ee dhibaatada covid nteen sida shaqaalo daryeel caafimaad daryeel bixiyaal hal abuurayaal abaabuliyaasha bulshada iyo inay yihiin qaar ka mid ah hogaamiyeyaasha ugu caansan ugu waxtarka badan ee la dagaalanka aafada howshan ay hayaan ayaa muujisay inay yihiin kuwa udubdhexaad u ah tabruucaadka iyo culeysyada aan dheelitirneyn ee ay haweenku qaadaan maalinta caalamiga ee haweenka waxaa waqti lagu milicsado horumarka la sameeyey loogu baaqo isbedel iyo in loo dabaaldego ficilada geesinimada iyo go-aan qaadashada ee haweenka kuwaasoo kaalin aan caadi ahayn kasoo qaatay taariikhda dalalkooda iyo bulshooyinkooda waxaana warbixinteena ku eegi doonaa sideeda maarso maalinta xuska haweenka soomaaliyeed ee loo asteeyay maanta oo kale ugu horeyn waxaan wareysi la yeelanay fainaaji cabdi oo ah xogaheeyaha ururka haweenka gobolka shabeellaha dhexe waxayna nooga warbixisay maalintan xuska maarso waxa ay kaga dhigan tahay haweenka soomaaliyeed
maasha allah tabaarakallah maalinta sideeda maarso ururka haweenka gobolka degmada shanta waaxood ee ay ka kooban tahay degmada shabeellaha gobolka shabeellaha dhexe ee degmada jowar waan qabanay si aada u qurux badanaana u qabanay maasha allah tabaarakallah waxaana gacan naga siiyey maamulka gobolka iyo degmada waa maalinta haweenka adduunka ee otta maarso meel walbaa laga xusaa gobolada dalkao dhan ayaa laga xusaa annagana haddaan nahay hirshabeelle gaanaa gobolka shabeellaha dhexe annagana waan qabsanay waan xusnay waanu isu keenay gabdhihii wada deganaa shanta waaxood iyo degmada iyo gobolka dareenkeena maasha allah tabaarakallah gabdho firfircoon baa isugu yimid xaflad baa qurux badan baa laga sameeyey waxaana lagu biisgareeyey oo lagu soo qaatay wacyigelin aada u fara badan sida coronaviruska covid nnteenka maasha allah tabaarakallah gabdhihii dhan oo kasoo qeyb galay gobol iyo degmo way ka qeyb qaateen gabdhihii meesha isugu yimadna waxaa la sameeyey waa la kala fogeeyey waxaana loo xiray maaskiyaa loo xiray dadkiina aada ay u kala fogaayeen sidoo kale waxaan wacyigelin dheer aan ka sameynay haddaanahay haweenka gobolka shabeellaha dhexe degmada jawaar gabdhaha loo geysanayo tacdiyada oo mar walba dhibaatada ku dhacayso dhibaato walba oo soo food saarta haweenka iyo haweenka dumarka iyo caruurta u daran tahay taasna wacyigelin buuxda ayaan ka sameynay iyo covid nteenka in la kala fogaado in xaafadda markii lagu noqdo la sameeyo ilmaha farxal loo sameeyo haddii la haysto saabuun haddii saabuun la awoodin in caruurta intaysan wax cunin aysan wax abin oo ay dugsiyada ka yimaadaan in si fiican loogu farxalo xataa dambas allah ka dhiga hadii qoftan ay awoodin inay saabuun ay gadan waysiyaa dhici karto qof kastoo dadka guryaha joogo isku wada mid maaha dadka way kala way kala way kala fog yihiin maasha allah tabaarakallah ilmaha markay caruurta dugsiga ka yimaadaan in si fiican loogu farxalo in ilmaha dugsiga la wacyigeliyo in haweenkaas kasoo qeyb galay xafladaas ayaga laftirkooda ay caruurtooda ula noqdaan wacyigelin buuxdo si inay kala fogaadaan in ay si fiican u faraxashtaan inuu cudurkan jiro ilaahay hanaga qabto cudurkan adduunkaoo dhan oo saameeyey dalka iyo dowladda oo saameeyey laakiin ilaahay waxaan ka tuuganaa subxaana wa tacaala inuu cudurkan naga qabto nagana xakameeyo maadaama anaga aan nahay dad muslina dhanka kale nafiso seme nuur oo ka mid ah haweenka soomaaliyeed khaasatan kuwa ku dhaqan magaalada jowhar caasimada dowlad goboleedka hirshabeelle ayaa ka hadashay maalintan sideeda maarso waxa ay haweenka soomaaliyeed kaga dhigan tahay iyo sida ay u xusaan maalintan oo kale ay u weyneeyaan ayay nooga warbixineysaa maasha allah haddii aan nahay gabdhaha gobolka shabeellada dhexe degmada jowhar maanta oo maanta oo ay tahay isniin maanta oo ay tahay isniin waxaan maxaan ku iraadaa aan joognaa xafladii oota maarso sidii aan micnaha oo xafladaasiito aan ugu dabaaldegi lahayn maasha allah maalinta oota maarso waa maalinta ugu weyn haweenka weynweynaha adduunka waa maalin loo asteeyay haweenka ay dabaaldegayaan maxaan ku irahdaa oo farxadooda aan lasoo koobi karin oo ay dabaaldegayaan ay ka hadlayaan xuquuqaha iyo haqa ay leeyihiin maalinta is arkayaan ee shirayaan ay kulmayaan waa maalinta aweweynaha adduunka oto maarso maasha allah waa la ogyahay ahamiyad aada iyo aada u ballaaran ayay noo leedahay maxaanku irahdaa farxadeena iyo maxaanku ira shacuurteena lama soo koobi karo maalinta oto maarso haa waaye maanta in la xuso oto maarso waa maalinta loo asteeyay sideeda maarso in haweenku ay dabaal degaan ee farxad iyo reereen iyo maxaanku irahdaa xaflada ay samaystaan isku yimaadaanba waa loo maalinta loo asteeyay waa adduunku wuxuu ku tillaabsaday horumar aan horey loo arag laakiin ma jiro wadan gaaray sinaanta ragga iyo dumarka dhanka kale xayiraadaha sharciga ayaa joojiyey laba dhibic toddoba bilyan oo haween ah inay helaan isla xulashada shaqooyinka ragga in ka yar boqolkiiba shan iyo labaatan boqolkiiba xildhibaanadu waxay ahaan jireen haween ilaa laba kun sagaal iyo tobankii saddexdii dumar ahba ayaa mid la kulma rabshadaha ku salaysan jinsiga weli